بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ikhwani fillah insha allahu tabaaraka watacaala dersigeenu silsilada ahaa almara almuslima waxaynu qaadanaynaa caawa qeybtii baabkii sideedaad toddobaynu soo marnay waa inagin yidhi wuxuu u baab silsiladani waxay ku ekaan doontaa ilaa toban baab baabka sideedaad caawa wuxuu odhanayaa oo u ciwaan ah almara almuslima maca jiiraaniha wuxuu ka hadlayaa gabadha muslimada ah oo ilaahay maalinta qiyaamo rumaysan sida ay ula dhaqmayso dadka deriskeeda dadka deriskaa sida loola dhaqmayo marka baabkan wuxuu ku dul wareegayaa xuquuqu ljiiraan deriska xuquuqda ay leeyihiin iyo waajibaadka saaran qofka muslimkaa haddaba markaa akhlaaqda gabadha muslimadda oo diinteeda garanaysa akhlaaqdeeda wanaagsan waxa weeye alixsaanu ilaa jiiraaniha gabadha muslimadda diinteeda ku dhaqmaysa waxaa laga rabaa alixsaanu ilaa jiiraaniha inay u ixsaan samayso dadka deriska la arrintoodana ay ka warqabto waalihtimaamu biamrihim ixsaan iyo wanaag inay u samayso dhibaatadana ka joojiso ay wanaagood iyo arrintoodana ka warqabto wax alla wixii ay gaarsiin kadha ay gaarsiiso mutamathilatan bihadyi lislaam iyadoo markaa ku dayanaysa hadyiga islaamka walihaada qaala tacaala allihii subxaana qaadirkaa waxau inagu amraya oo inagu waajibinaya oo ina leeyahay wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a wa bilwaalidayni ixsaana wa bidi lqurba walyataama waalmasaakiin shantaa waajib markii laynoo sheegay oo ilaahay uu ka bilaabay aayaddaa xuquuqda badan sheegtay iyo waajibaad ka badan fii suurati nisaa ilaahay markuu ka bilaabay tawxiidki iyo caqiidadii in lala yimaado ilaahay shirki loo samaynin waa waxa ugu horeeya qofka muslimkaa laga rabo wuxuu ilaahay ku xijiyey wabilwaalidayni ixsaana waaridkana waa xaqii labaad ilaahay wuxuu ku xijiyey xaqa saddexaad wabidilqurba dadkii qaraabada u saaxiibkaa waa soo marnay waana ka soo sheekayn ilaahay wuxuu ku xijiyey walyataama walmasaakiin kuwii agoonta ahaa iyo kuwii aan xooga haysan markaasaa rabbigii subxaana qaadirka wuxuu yihi waljaari dilqurba waljaari ljunub jaarka waa deriska kii marka labaa loo qeybiye deriskiyo waljaari dilqurba deriskii qaraabada u saaxiibka ahaa macnaha waxaa dhici karta qofkii inuu qaraabadaadana noqdo qof islaamana yahay derisna uu kula noqdo waljaari ljunub waxaa dhici karta qofkii inuunan qaraabadaada ahayn amase deris uu kula yahay laakiin kaa fog yahay oo waxa weeye maaragtay derisnimadii ay guryo kale kaa xigaan haddaba marka aayaddaa macnaheeda waljaari bilqurba culummadu waxay u badan yihiin inay tahay qofka derisna kula ah qaraabana kula ah kan waxa weeye waljarid waljaari ljunubna inuu yahay aljaaru lbaciid oo macnaha kaa fog marka fogaantaasi laba nooc bay noqon kartaa xaggii qaraabanimada inuu kaa fog yahay oo qaraabo kula ahayn iyo inuu deris ahaantii kaa fog yahay oo guryo badan kaa xigaan intaba waa wax dhici kara laakiin daahirka waxaad moodaa inay tahay waljaari ljunub ay macnaha kii aan qaraabada kula ahayn laakiin deriska kula ahaa haddaba wa min hunaa waxaynu ka ogaanaynaa marka deriskii ama qaraabaha kula noqdo ama yuuna qaraabo kula noqon inay waajib tahay oo loo baahan yahay qofku inuu xaqa deriska uu ka soo baxo sidaa daraaddeed bay culammadu waxay yidhaahdeen oo kusoo khulaaseeyeen deriska mar waxa uu noqonayaa mid saddex xaq yeesha oo uu qaybsamayaa deriskii waxa ugu xaq badan marka oo ugu horeeya kan saddexda xaq yeelanaya waxaana weeye deriska deris buu kula yahay oo xaqii derisnimaduu leeyahay qaraabuu kula yahay xaqii qaraabanimadana wuu ku darsaday le derisna waa kula yahay qaraabana waa kula yahay islaamna waa yahay oo xaqii islaamnimaduu leeyahay waayo qofku xuquuqda muslimiinta oo dhan isku leeyihiin oo caamkaa ayuu haddana xaq ku yeelanaya qofkaasi marka wuxuu yeeshay saddex xaq islaamnimadiisii xaq buu ku leeyahay oo waa inaad ku xidhiidhisid oo ku wanaajisid derisnimadiina xaq buu ku yeeshay oo waxa weeye deris buu ku leeyahay qaraabanimadiina xaq buu kugu yeeshay haddaba saddexdaa xaq baa ugu sarraysa qofku markuu saddexdaa isku darsado waxa weeye xuquuq badan buu yeeshay kan ku xiga waxa weeye oo xaqa labaad yeelanaya waa deris oo xaqii derisnimaduu leeyahay waana muslim oo xaqii islaamnimaduu leeyahay laakiin qaraabo kulama aha qaraabo kulama aha haddaba wuxuu yeelanayaa xaqii islaamnimada iyo xaqii derisnimada kan ku xiga wuxuu noqonayaa mid hal xaq yeelanaya oo ama laba xaq yeelanayo waxa weeye waa muslim ma aha derisna waa kula yahay laakiin waxaa dhici karta isagoo gaala inuu qaraabo kula noqdo marka kaa dambe oo saddexaad oo noqonaya kan ka sokeeya muslimka wuxuu noqonaya masalan haddii uu deris kula yahay qof gaala gaalkaasi laba mid unbuu noqonayaa inuu qaraabo kula noqdo iyo inuuna qaraabo kula ahayn hadduuna qaraabo kula ahayn hal xaq buu yeelanayaa xaqii derisnimada haddii laakiin uu qaraabo kula noqdo xaqii derisnimada iyo xaqii qaraabadaba waa kugu leeyahy waayo qofku isagoo gaala xagtaa qaraabada waataynu soo marnay oo xaqiisi uu leeyahy haddaba marka qof walba oo muslima waa inuu ogaadaa inuu derisku xuquuq badan leeyahay loogana baahan yahay inuu qofka muslimkaa ku dadaalo oo la yimaado xuquuqda deriskuu leeyahay haddaba axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay aad iyo aad bay u fara badan tahay oo waxa weeye xuquuqda ka hadlaysa lamana soo koobi karo bal waxaan isku dayeynaa marka inaynu qeyb ka soo qaadano oo waxa weeye axaadiis fara badan ayaa nebigu kaga hadlay derisnimada iyo wanaageeda waxaa ka mid a axaadiista uu nebigu kaga hadlay inuu yidhi maa zaala jibriil jibriilu yuusiini maa zaala kama zuulin jibriil ay malaku jibriil aruuxu alqudus yuusiinii inuu ii dardaarmayo aljaar biljaari deriska inuu ii dardaarmayo xataa danantu ilaa aan u maleeyey annahu sayuwarituhu inuuba derisku waxa weye isdhaxli doono oo derisnimadu inayba noqon doonto calaaqa la isku dhaxlo oo labada qof ay isku dhaxlaan ilaa aan u maleeyey siduu iigu celcelinayo ay maa zaala macnaheedu waxa weye waa in badan buu ii dardaarmay oo aad buu iigu celceliyey in xaqa deriska la ilaaliyo muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baana werinaya iyo keyrkood haddaba arrintaasi waa mansilatun caaliya waa boos aada iyo aada u sarreeya oo diinta islaamka aad iyo aad ay u caddaysay oo waxa weeye nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo jibriil ay inoo caddeeyeen oo jibriil uu aad iyo aad ugu dardaarmay nebiga calayhi salaatu wassalaam sidaa daraaddeed ayuu nebiguna ummadda u dardaarmay oo uuna ka zuulin inuu maalin walba ku celcelinayo deriska waxa weeye in maaragtay la wanaajiyo oo waxa weeye deriska ilaa ay ka mid noqotay khudbooyinkii ugu dambeeyey nebiga calayhi salaatu wassalaam oo waxa weeye maaragtay uu ummadda kula dardaarmayey khudbooyinkii ugu dambeeyey oo ummadda kula dardaarmaya fii xajati alwadaac ayuu xataa nebigu ka dardaarmay waxaana arrintaa inoo caddaynaya inuu nebigu fii xajati alwadaac xataa ka dardaarmay xadiidkii abu umaama alsaxaabiyu ljaliil abu umaama radia allahu canhu waxa uu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaan ka maqlay wa huwa calaa naaqatihi isaga oo saaran hashiisii annaaqa waa neefka geela oo hashaa oo dhadig oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku safri jiray waayo xilligaa baabuur iyo ma jirin oo waxa weeye geela iyo fardaha iyo ayaa lagu safri jiray isagoo marka xajatulwadaac nebigu u khudbaynaya dadkii oo hashiisii saaran ayaan ka maqlay buu yidhi fii xajatilwadaac yaquulu isagoo odhanaya nebigu uusiikum biljaar war waxaan idii dardaarmayaa deriska deriska ayaan idii dardaarmayaa ee deriska xaqiisa ka soo baxa xadiidkaa waxaa werinaya imaamu tabaraani raximahullah ayaa werinaya wuxuuna ku saxiixinayaa sheikh alalbani raximahullah fi saxiixi aljaamici asagiir imaamu lhaytamina wuxuu ku saxiixinayaa mujmac azawaa'id haddaba xadiidkaas oo waxa weeye maaragtay waadix ay arrintiisu tahay nebiga calayhi salaatu wassalaam dardaarankiisii ugu dambeeyey oo xajatulwadaac nebigu wax yar buu noolaa markii uu xajatulwadaac ka noqday ummaddiisuu la dardaarmay oo waxa weye aada iyo aad maalintaas xajatulwadaac yowma carafa iyo waxa weeye maalintii ka dambaysaba uu khudbooyin dheer dheer u jeediyey oo ummadda la dardaarmay dardaarankiisii marka ugu dambeeye ka mid noqotay in deriska wanaag loo sameeyo waxaa kaloo ka mida nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yihi man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir qofkii ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaysan waxa weeye falyuxsin ilaa jaarihi falyuxsin ilaa jaarihi deriskiisa ha hagaajiyo oo wanaag ha u sameeyo qofkii maalinta qiyaame iyo ilaahay rumaysan falyuxsin ilaa jaarihi deriskiisa ha wanaajiye muttafaqun caleyh haddaba nebiga calayhi salaatu wassalaam axaadiistiisa lama soo koobi karo uu inoogu dardaarmay riwaayad imaamu albukhaari werinaya waxa ay leedahay man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falaa yu'di jaarahu deriskiisa yuuna dhibin oo dhibaato ah u geysan haddaba arrintaa waadix waxaa inooga noqotay dardaarankii nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo wasiyooyinkiisa faraha badan waxay inoo caddaynayaan inay shardi tahay qofka iimaan saxiixa laga helay waxa weeye waa kamaaluliimaan waxyaalahan qofka wanaaggaa laga helay inuuna marna deriskiisa dhibaato u geysanaynin wanaagna inuunan ka hagranaynin haddaba labadaa arrimood baa la rabaa kaful adaa xumaanta oo deriska laga haysto xumaanta oo laga haysto iyo in la gaarsiiyo wanaag walixsaanu ilayhim marka wanaagna waad u samaynaysaa xumaantana waa ka haysanaysaa sida dadka qaarkood sameeyaan waa khada dadka qaarkood baa waxay odhanayaan iyagoo markaa odhanaya wanaag baan samaynaynaa anigu waxa weeye qofkaa dhibaatadaydan ka haysanaya maxay tahay macnahaasi ay macnaha wax wanaagana dhex mari mayo albaabkaygaan xirtay albaabkiisa ha xirto oo waxa wey waa nabadgelinayaa hay nabadgeliyo arrintaa waa khada waa la isnabadgelinayaa wanaagna waa la isku samaynaya marka waxaa la rabaa kafu ladaa walixsaanu ilayhim inaad xumaantana ka haysatid oo aad ka joojisid oo aadan wax xumaana u geysan wanaaggana aadan ka hagrane aad wanaagga gaarsiisid ayaa la rabaa way haddaba markaa qodobada aynu ku soo qaadayna waxaa ka mid a tuxibu lijiiraaniha maadaama aan gabadha muslimaddaa ka hadlayno waxay la jeclaanaysaa deriskeeda maa tuxibu linafsiha waxay nafteeda la jeceshahay waayo nebigaa yihi calayhi salaatu wasalaam laa yu'minu axadukum qofkiin iimaan saxiixa laga heli mayo mutakaamila xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi ilaa uu nafti walaalkii la jeclaado ay akhiihi lmuslim walaalkiisa muslimkaa ilaa uu la jeclaado wuxuu isagu naftiisa la jecel yahay haddaba waxa aada naftaada la jeceshahay ukhti fillaah naftaada wanaag baad la jeceshahay waxaad la jeceshahay inuu derisku ku wanaajiyo waxaad la jeceshahay naftaada inaan derisku dhibaato kuu geysan haddaba adigana sidoo kala noqo oo marnaba deriskaaga dhibaato ha u geysanin riwaayad imaamu muslim uu warinayo oo waxa weeye xadiidka anas ibni malik radi allahu canhu waxay leedahay nebigu wuxuu yihi waladii nafsii biyadi ilaahaygii waxaan ku dhaaranayaa naftaydu ay gacantiisa ku jirto wa waxa weeye waa arrin caqiide ah rabbigii subxaana qaadirkaa in lagu dhaarto oo sifaadkiisa lagu dhaarto oo la rumeeyo waa waajib weeye waayo nebigu wuxuu ku dhaaranayaa biyadihi ay biyadi illaah gacanta ilaahay baan ku dhaaranayaa buuyi ma ta'wiilinaysid mana inkiraysid mana tashbiihinaysid mana taxriifinaysid hadiidin macnaheeda waa caqiido waayo waa min sifaati illaahi caza wajal caqiidada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii aynu aanu ka dhaxalnay wey marka saasaynu ugu dhaaranaynaa sida daahirkeeda waladii nafsii biyadihi ilaahayga waxaan ku dhaaranayaa naftaydu ay nafta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay gacantiisa ku jirto ee markuu raba dilaya oo markuu raba noolaynaya oo markuu raba qabanaya laa yu'minu ma rumaynaya cabdun qof addoona iimaan kaamila laga heli mayo xataa yuxiba lijaarihi ilaa uu deriskiisa la jeclaado ow qaala wuxuu yidhi liakhiihi maa yuxibu linafsi haddaba deriska walaalkaa oo derisa deriska inaad wanaagga la jeclaatid ayay riwaayaddaa imaamu muslimna ay keenaysaa haddaba waxaa loo baahan yahay gabadha muslimadaahi inay ku dadaasho oo ay wanaagga la jeclaato deriskeeda waxaa kaloo aad iyo aad muhiim u ah inay wax walba ka warqabto oo nolosha derisku ay ku nool yihiin ay ka warqabto haddii deriskaagu gaajoonayaan inaad ka warqabtid haddii ay maaragtay adiga markaa noloshii ilaahay uu ku siiyey inaad deriskaagii aada waxa weye wixii aad heli kadhid wax ka siisid sidaa daraaddeed ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu la dardaarmay xadiidkii waxa weye abudari u wariyey nebiga abudariba wuxuu ku yidhi yaa abaadari abaadariyo idaa dabakta haddii aad karisid maraqatan maraq haddii aad karisid fa aksir maa ahaa biyaha u badi wa tacaahad jiiraanaka deriskaagana ogow oo deriska wax ka sii dadku waxa weeye hilib si loo karsadaa waxa weeye dadku hilib maalin walba ma wada karsadaan haddii marka maanta adiga aada xoolo qalatay oo hilib iyo wax karsanaysid oo maraq aad samaysanaysid hadda waxa weeye biyaha inta u badisid oo hadduu xataa hilibkii yar yahay haddii biyaha loo badiyo dee maraq baa ka soo baxaya maraqii marka deriska wax uga gee haddaadan hilib xataa gaarsiin karin oo waxa weye aada hilibkii gaarsiin kari weyday oo masalan dee aada xoogaa inta soo gadatay aada markaa waxa weye wasladii karisay markaa maraqii u badiyo deriska wax ka gaarsii haddaba marka saasaa la rabaa in wanaaggaa la sameeyo oo khaasatan dumarku ay arrintaa aada iyo aada ugu dadaalaan waana inoo imaan doontaa inaan xataa wax yar aadan waxa weeye gabadhu muslimadaa loo baahan yahay inaynan waxba ay waxa weye xataa ka xishoonin inay wax yar deriska u hibayso waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa inooga digayo waxaa la diidayaa inuu deriskaagiina gaajaysan yahay adigana aada dhereg la seexatid arrintaa arrin islaamnimada iyo walaalnimada iyo diinta islaamka ku habboon ma aha waayo nebigaa yidhi maa aamana bi ima rumaynin ay macnaha iimaan saxiixa ima rumaynin man baata shabcaan waxa weeye qof habeenkii seexday shabcaana isagoo dheragsan isagoo dheragsan wa jaaruhu deriskiisuna jaa'icun ilaa janbihi deriskiisiina ay gaajaysan yihiin oo dhinaciisa ay joogaan xadiidkaana waa xadiid saxiixa oo waxaa warinaya imaamu dabaraani iyo abu yacla wuxuuna ku keenay mujmacu zawaa'id ayuu ku keenay imaam alhaytami raximahu llah wa saxaxahu asheikh alalbani raximahu llah fi saxiixi aljaamic ayuu ku saxiixinaya riwaayadna waxay leedahay kale wa huwa yaclam isaga oo og isaga oo og oo waxa weye maaragtay may xadiidka akhirkiisa weye ila wahu wuxuu yihi ma aamana bi man baata shabcaana wa jaaruhu jaa'icun ilaa janbihi wa huwa yaclam isagoo og haddaba haddaad og tahay marka oo waxa weye maaragtay aada garanaysid oo og tahay deriskaagii iyagoo saa u gaajaysan waxa weeye markaa aadan wax ka qaban oo wixii aada heli kartay aadan wax uga geynin arrintaasi arrin khatara wey aada iyo aad bay khatar u tahay iimaan la-aan bayna keenaysa waxaana warinaya imaamu dabaraani ayaa warinaya imaamu bazaar waana xadiidkaas saxiixa riwaayadda kale waxay leedahay laysa almu'min aladi yashbacu wa jaaruhu jaa'icun mu'min ma aha ay iimaan saxiixa mutakaamila ma haysto qofkaasi haddii isagiina dheragsan yahay waxa weeye deriskiisiina ay gaajoonayaan marka riwaayadda horaan ku fasiraynaa wa huwa yaclam isagoo og markaa waayo hadduuna markaa ogeyn dee qofku waxa weye wuxuunan ogeyn dembi kuma yeelanayo laakiin mar hadduu og yahay oo deriskii gaajaysan yihiin waxaa la rabaa inuu ka warqabo deriskii oo aad iyo aad u arrintooda uga warqabo haddaba tuxsinu ilaa jiiraaniha gabadha muslimadaa deriskeeda ayay wanaag u samaynaysaa calaa qadri daaqatihaa awooddeedu inta ay tahay waayo laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa rabbigii subxaana qaadirka ahaa qofka wuxuu ku waajibiyey wixii uu awoodo waxaadan awoodin lagaama raba ukhtii fillaah oo qofka muslimkaa wax uunan awoodin lagama rabo waxaynu awoodnaaba la ina farayba ee waxaynu awoodin la inama farin sidaa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam dumarka isagoo la dardaarmaya yaa nisaaa almuslimaat dumarka muslimaadka ahow laa taxqiranna jaaratun lijaaratihaa gabadha deriske yay deriskeeda gabarina yay gabadha kale deriskeeda aynan xaqirin ay macnaha waxa aada siinaysid yay kula yaraanin walow firsa shaatin walow majinba ha ahaatee firsigu waa majinta qoobka yarkaaba ariga ku istaagaan inta kore oo hilib kale laga hadli mayo ee waxaa laga hadlayaa majinta inta la gooyo la iska tuuro majintaa yarta ah xataa wax kale haddaad weydid hadda iyada laftigeeda maraq baa laga samaysan karaa oo majimaha afarta majood haddii laga gooyo neefka ariga oo biyo lagu ridoo maraq laga dhigo maraq baa ka soo baxaya haddaba marka waxba ha yaraysanin baa laga wadaa waa kinaaya waxaa laga wadaa arrinta wuxuu haba yaraadeen walow kaana qaliilan ka firsi shaatin walow wax yarba ha noqdeen in yaroo aada u geysid oo raashina in yar oo lacaga in yaroo dhar waxay doonto ha noqotee wixii aada awoodi kartid deriskaaga ha xaqiri nafsi walihaada qaala tacaala faman yacmal mihqaala daratin khayra yara qofkii sameeya waxa wax ugu yar oo la arko addara waxaa la yidhaahdaa laba nooc bay culummadu ku fasiraan waxa wax ugu yar oo la arko wax la arko waxa ugu yar dara waa la yidhahdaa oo qaar baa culimmadu waxay yidhahdaan waa wax quraanshada yarta ah oo gaduudan qaarna waxay yidhahan maya waa shucaaca markii waxa weeye daaqadoo kale qoraxdu ka soo baxdo waxa yaryarka ah oo boodboodayo shucaacu aw keeno waxaas oo kale dara haddaba waxa ugu yar oo wanaaga haddii aad samaysid rabbigii subxaana qaadirkaa waa kaa abaalmarinaya waxaa kaloo marka macno kale noqon kara haddii aynu nidhi macnaha hore waxa weeye laa taxqiranna jaaratu lijaariha wixii aada u geynaysid deriskaaga yey kula yaraanay ugee waxaa kaloo iyadana laga fahmi karaa in arrintu ay nahyi tahay oo waxa weeye haddii gabar yahay deriskaaga gabadhii kula ahayd ay wax kuu soo hadiyeyso walow haba yaraadeene ka aqbal oo ha odhanin waxaan xunkaa maxay nooga keenaysa mathalan haddii majin laguu keeno oo gabadh intay maanta deriskaaga ahayd wax yar oo hiliba kuu keento haba yaraadee ama wax yar oo waxa weeye qudaara ama wax raashin ah wax aad u yar markaa adiga aragtidaada ka aqbal oo ha ka diidin waayo sababtu waxa weeye derisnimada iyo wanaaggaa ka fiican xooluhu cuntadaan keliya waa iska dhammaanaysaa laakiin maadaama deriskii ay wax kala bedbedelanayaan oo wax isku keenayaan oo isxiriirinayaan khayr badan baa meesha yaal sidaa daraaddeed markaa ha xaqirin oo yay kula yaraanin waxa derisku kuu keenaan adigana yay kula yaraanin waxaa deriska u geynaysid labadaba markaa macnaba waa saxiix bay noqonaysaa marka sidaa daraaddeed buu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiis kale ittaqu nnaara walow bishiqi tamra fain lam tajiduu fabikalimatin ayiba haddaba marka sadaqadan aynu bixinayno axaadiistaa wada saxiixa oo muttafaqan caleyha waxayna baraysaa sadaqada aynu bixinayno walow haba yaraatee allihii subxaana qaadirka ahaa horta waxa wey inaga dayici mayo ko midda labaad innaga ayaa naar iskaga ilaalinayna waayo nebigu wuxuu leeyahay ittaqu nnaara naarta iska ilaaliya walow bishiqi tamra waatuu nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiid kale ku lahaa qofka maalinta qiyaamaha markii lasoo istaajiyo qof walba wuxuu hor istaagayaa allihii subxaana qaadirka laysa baynahu wa bayna allahi turjumaan iyadoon wax u dhexeeya jirin oo cid allihii subxaana qaadirkaa kaaga turjumaysa aana jirin ayaa rag iyo dumarba qof walba ilaahay hor istaagaya markaasuu qofku wuxuu eegayaa fayandura aymana minhu dhinaciisa midig buu eegayaa falaa yaraa ilaa maa qaddam wixii wanaaga o aada hormarsatay unbaad dhinaca midigta ku arkaysaa xasanaadkii wanaagsanaa ama ha kuu yaraadeen ama ha kuu badnaadeen haddana dhinaca bidix buu eegayaa qofkii falaa yaraa ilaa maa qadam wixii uu hormarsadayo xumaana buu arkaya oo waxa weeye dhinaciisa bidixda lasoo dhigaya markaasuu haddana wuxuu eegayaa ilaa amaamihi hortiisa falaa yaraa ila annaara tilqaa'a weji naartii unbuu arkayaa oo wejigiisa kusoo beegan ay macnaha xadiidku waxa weeye hadday camalkan wanaaggaa ku badbaadiyo dhinaca midig dee asxaabulyamiin baad noqotayoo waad guulaysatay oo naar is arki maysaa haddii ay ku halaagaan dhinaca bidixda waxa lagaa soo dhigayna asxaabu shimaal baad noqotayoo waxaa ku sugaysa maa asxaabu shimaali naar baa ku sugaysa marka haddaba naartiina waa lagu soo hordhigaya nebigu wuxuu yidhi marka halkaa markuu inoogu dardaarmayey oo saa inoogu sawiray ittaqu nnaara walow bishiqi tamra naarta iska ilaaliya iskaga ilaaliya oo iska xijiya wiqaaya wuxuun iska xijiya naarta ay camal saalixa qadima oo naarta idinka badbaadiya oo waxa weeye naarta maalintaa kaa badbaadiya ay badi camalka saalixa ah oo dhinaca midigta lagu keeni doono haddaad marka weydid walow bishiqi tamra timir la kala jeexay hal xabo oo timira oo inta la kala jeexay laba qaybood laga dhigay waa wax aada u yar xabadda timirtaaba aada u yar laakiin wuxuu inoo caddaynayaa xadiidku haddii xaba timira jeexeed aad sadaqaysatid allihii subxaana qaadirkaa maalinta qiyaamaha waa kaa abaalmarinaya oo waxa weeye abaalmarinteedii baad leedahay ma weyday marka walow xataa xabad timira jeexeed ma weyday fa bikalimatin ayiba hadal wanaagsan dariskii wax ma u geyn kari weyday bariini marka subax walba markaa u tagtid seelaya asalaamu calaykum waraxmatullah iska warama ma fiicantiin ilaahay ha idii gargaaro u ducee fa bikalimatin ayiba ma aha in lagu leeyaha ilaa wa ilaa xoolo keliya keen laakin fa bikalimatin ayiba hadalka wanaagsan kelimada wanaagsan fahiya sadaqa alkalimatu ayibatu sadaqa buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam kelimad wanaagsan haddii aad ku hadashid oo qofka walaalkaaya aad ku tiri waxay noqonaysaa markaa waxa weeye wanaag oo waxa weeye sadaqay kuu noqonaysaa haddaba marka qofkii deriska saa u wanaajinayey oo wanaagga u geynayey waxaa laynooga baahan yahay marka in kasta oo waxa weeye xataa wixiiba ha yaraadeene derisku wixii uu ku taro inaad ku shukridid adiguna oo qofkii deriskiisii haddii ay wax ku tareen walow haba yaraadeene inaad ku shukridid oo waxa weye aad wanaag u samaysid waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yashkuru allaha man laa yashkuru annaas ilaahay kuma shukriyo qofkaan dadka ku shukriyin allihii subxaana qaadirka ah kuma shukriyayo oo shukru naqi la imaanmayo shukru nicam waxaa la yimaada marka qofka dadkana ku shukriya marka waxaa la rabaa wanaagga dadku kuu sameeyeen inaad uga shukridid oo aadan dhibaato u geysan haddaba waxaynu u baahannahay deris wanaag dhibaatada maanta ina haysata oo mashaakilka asalkeeda waxay lugta ku haysaa markii derisku isdhibaateeye oo deriskii dhibaato la isku geystay waad ogtihiin dhaqankeenna soomaalida oo aad iyo aad aan u wanaagsanayn oo khariban waxaad arkaysaa laba ilmood oo yar yara oo derisabaa islaynaya markaasaa deriskii oo dhan gam isku noqonaya oo waxa weeye dhibaato la isku geysanaya waxaad arkaysaa in wax aad iyo aad u liito oo taafiha oo aan qaymo lahayn ayaa deriskii ku kala dhimanayaan arrintaa marka waa in la iska ilaaliyo bal u fiirsada nusuustu heerka ayna gaarsiinayso waxa weye xataa hadday derisku aynan islaam ahayn oo gaalo yihiin waxaa layna amray oo waajib inagu ah in aynu u ixsaan samayno haddaba qodobka shanaad waxaan kusoo qaadaynaa xataa deriskii waa loo ixsaan samaynayaa oo ixsaan iyo wanaag baa loo samaynayaa walow kaanuu min gayri muslimiin xataa haddii ay gaalo yihiin waa loo ixsaan samaynaya waayo sababtu maxay tahay allihii subxaana qaadirkaabaana yidhi laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum wa tuqsiduu ilayhim ina allaha yuxibu almuqsidiin kuwii gaalada ahaa oo aan idinla dagaalamin oo diintiina aan idinkula dagaalamin oon guryihiina idinka saarin oon dhibaatada idii geysan dee kuwaa wanaag inaad u samaysaan oo waxa weeye wanaag ida dhex maro diinta islaamku ilaahay inagama nahiye oo rabbigii subxaana qaadirkaa wuxuu leeyahay laa yanhaakum allah ilahay idinka nahyi mayo kuwa laakiin maxaa laynaga nahiyey kuwa diinteenna inagula dagaalamaya oo guryaheenna inaga saaraya oo dhibaatada inoo geysanaya kuwaa weeye kuwa wanaagooda lainoo diiday oo aan wanaag loo samaynayn laa oo cadowga ah laakiin kuwaa kale waa wanaag baa loo samaynaya sidaa daraaddeed baa waxaa ka sugnaatay cabdullaahi ibnu cumar radia allahu canhu ayaa waxa uu leeyahay maaragtay deriskiisa maruu ka hadlayo waxay leeyihiin culammadu cabdullaahi ibnu cumar ayaa wuxuu samayn jiray idaa dubixad lahu shaatun haddii gurigiisa neef la gowraco oo la qasho ayuu wuxuu odhan jiray intuu weydiiyo oo raggii khaadimkii u odhan jiray ma u hadiyeyseen lijaarina alyahuudi ninkan yahuudigaa oo deriskeenna ma u hadiyeyseen oo wax ma u geyseen soomaalida maanta waxaa laga yaabaa haddii la yidhaahdo ninkaani waa yahuud inay waxa weye isla markaba waxay u qaadanayaan inuu dhiiggiisu iska bannaan yahay oo la iska dili karo oo la iska dhici karo ama nin gaara halkaan maraya waxay moodayaan durba in la dilo laa qofka gaalkaa waxa weeye oo dhiiggiisa kuu bannaanya la dagaalamayso waa kan muxaaribka ah laakiin kan deris wanaagga iyo wanaagga kugula degan oo aan kugula dagaalamaynin diintii ahlu kitaabkana ah dee diintiisa isaga iyo ilaahay bay dhex taallaa adiga waxa weeye xuquuqdii diintaada ku fadhay inaa kasoo baxdaa la rabaa u fiirsa cabdullaahi ibni cumar radia allahu canhu wamaa adraaka ma cabdullahi ibni cumar cabdullaahi ibni cumar saxaabigii jaliilkaa u fiirso oo sunnaha nebiga suu u raacayey waa ninkii sunnaha nebiga ugu badnaa baa la yidhi itibaacan lirasuuli illahi sala allahu calayh wasalam xagga sunnaha nebiga aada ugu dayan jiray oo ku caanbaxay ilaa uu dharka iyo kabahaba kaga dayan jiray wuxuu leeyahay oo halkaa inoo caddaynayaa in maadaama nebiga calayhi salaatu wasalaam uu fahmay xadiidkii nebiga maazaala jibriilu yuusini ayuu wuxuu samayn jiray mar alla markii neef la gowraco gurigiisa waa xilli dambe oo nebigii uu dhintay ayuu markaa wuxuu u hadiyeyn jiray oo waxa weeye uu ohan jiray wax uga geeya waxa weeye yahuudiga deriskeedna markaasay u hadiyeyn jiray hay markuu saas yidhi u hadiyeeyeybuu wuxuu yidhi fa inii samictu rasuula allahi sala allahu calay wasalam rasuulkaan ilaahay baan ka maqlay oo leh maa zaala jibriilu yuusinii waxa weeye biljaari xataa danantu annahu sayuwaritu maadaama marka nebiga jibriil uu ku badiye dardaarankii nebiguna annagii nala dardaarmay waxa weeye waa in deriska laga warqabo walow kaana haba noqdo deriskii ama yahuudi ama nasraani ama cid kale ha noqdee waa in laga warqabaa oo waxa weeye wanaag loo sameeyo haddaba markaa ikhwa akhawaatii fillaah adiladaas iyo aahaartaa saxaabada waxay inoo caddaynayaan in deriskii wanaag loo samaynayo gaal iyo muslim kay doonaanba ha noqdeen maadaama waxaa gaalka loogu axsaan samaynayo ayna diin shaqo ku lahayn oo diintiisa adiga ugu gargaari maysid oo ma aha ixsaan samayntu deriskaagii gaalka ah maanta haddii uu leeyahay waxa weeye wax diintiisa ku saabsan oo ciid iyo waxa ah ama xaflad ah ama waxa weeye christmaskii iyo wixii lamida kala qaybgeli maysid waxna ku darsan maysid una tahnidiyeyn maysid laakiin wixii deriska xuquuqdiisa ahayd oo waxa weye wax lagu sadaqaysanayo kelimad wanaagsan ixsaan iyo deris wanaag kaful adaa xumaantoo laga haysanayo kulli xaq buu uleeyahay oo waxa weeye waa loo samaynaya oo looma diidayo qodobka lixaad waxaan kusoo qaadaynaa tuqadimu fii ixsaaniha lijiiraaniha alaqraba falaqrab deriska aad iyo aad buu horta deriskuu ballaaran yahay waxaa ka sugnaatay aahaaru salaf deriska afartan guri oo dhinaca midig kaa xigta afartan guri oo dhinaca bidix kaa xigta afartan guri oo gabaal kaa xigta afartan guri iyo horay kaa xigta boqol iyo labaatan guri oo gurigaaga ku hareeraysan inay deriskaaga yihiin ayaa waxa weeye bacdu salaf ka sugnaatay haddaba markaa ma hayna nas xadiis saxiixa kuma sugna oo saa odhanaya laakiin waa aahaar waana yuqtadaa bihim waa lagu dayanayaa waayo itibaacu salaf waa arrin aada iyo aad waajib oo ina saaran wey haddaba marka keebaynu ka bilaabaynaa deriskii hadday intaa yihiin qofkii waxaa dhici karta inuuna deriskii wax wada gaarsiin karin see buu samaynayaa diinta islaamku waxba kama tegin kulli waa laynoo caddeeyey wax walba adigu un diinta weydii wax walba oo aad samaynaysid diinta waad ka helaysaa wax walba waa waadix wey caaisha radia allahu canha ayaa nebiga weydiisay oo caddaysay waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo inna lii jaarayni laba deris baan leeyahay fa ilaa ayuhumaa uhdii kee baan u hadiyeeyaa waxbaan rabaa inaan u hadiyeeye qaala markaa nebigu wuxuu yidhi ilaa aqrabihimaa baaban kan albaabkiisu kuu dhow yahay labadii guri isku fiiriyo kee albaabkiisu kuu dhow yahay imaam albukhaari baa ku warinaya fi adab almufrad wa huwa xadiisun saxiix haddaba markaa xadiiskaasaa waadix kaaga dhigaya oo kuu caddeeya ukhtii fillaah waxaad ka bilaabaysaa oo aada u sii xaq leh hadda kii kuu dhow oo albaabkiisu kuu dhow yahay marka hadda kii albaabku kuu dhow yahay haddii dhinaca midigta iyo dhinaca bidixda isku fiiri kee kuu albaab dhow kan dhinaca kugu haya ama albaabba isku tihiin ama marbaaba waxaa dhacaysaa in guri la wada degan yahay see dadka waxa weeye guryaha kirada iyo ku wada degoo kale hal guri baaba la wada degan yahay qolkan adna qolkaan aad degantah adna qolkaan haddee dayrkaa shisho qofka degan oo albaabkaa kale kanaa kaaga xaq leh haddaba markaa ilaa aqrabihimaa baaban kan kuugu albaab dhow ayaad ka bilaabaysaa oo waxa weye markaas kabacdi markaad isaga wanaag u samaysid kuwaa kalena waad usii gudbaysaa oo waxa wanaag baad u samaynaysa qodobka toddobaad waxaan kusoo qaadaynaa almuslimatu asaabiqa khayru jaariya khayru jaara waxa weye deris waxaa ugu wanaagsan gabadha muslimadaa oo saalixadaa oo runsheegadaa ayaa deris waxa weeye qofkaasaa horta deris ugu wanaagsan oo arrintaas waxaa caddaynaya nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa wuxuu leeyahay khayru lasxaabi cinda allahi khayruhum lisaaxibihi dadka saaxiibada noqda oo asxaabta noqda ilaahay agti waxaa ugu khayr badan kan ugu khayr badan qofka walaalkiisa wanaagga badan taraya oo matalan dadkii iyagoo saaxiibo ah ayay kala khayr badan yihiin haddaba marka kan khayrka badan oo qofka walaalkiisa oo saaxiibkiisaa wanaag taraya ayaa ilaahay agtiina khayr badan macalshaahidkan waxa weeye wa khayru ljiiraani cinda allahi khayruhum lijaarihi deris ilaahay agti waxaa ugu wanaag badan deriska waxa weeye qofka deriska la-a u wanaag badan ayaa u wanaag badan ilahay agtina waana xadiis saxiixa imaamu termidi tirmidi ayaa werinaya wasaxaxahu sheekh albani raximahullah fi sunan tirmidi haddaba marka qofka deriskiisa wanaajiya oo khayrka tara wuu ka khayr badan yahay qofka deriskiisa aan wanaajinaynin marka markaad laba deris leedahay oo labada dhinac kaa degan yihiin hadba kii khayrkiisu kuu badan yahay baa khayr badan ama adigana waa sidoo kale haddaad deriskii wanaag u samaysid oo khayrkaagii bato waxaad noqonaysaa qof ilaahay agti khayrkiisii batay ayaad noqonaysaa sidaas daraaddeed baa nebigu wuxuu leeyahay min sacaadati almar'i almuslim qofka muslimkaa sacaadadiis sacaada waa guusha iyo wanaagga alfawzu bilaakhira inuu qofku aakhiro guulaysto fi dunya walaakhira marka adduunyada qofku inuu wanaag helo waxaa ka mid a aljaaru asaalix deriska wanaagsan waalmanzilu alwaasic waalmarkabu alhanii riwaadaha qaar baa waxay ku darayaan waalmar'atu asaalixa waynu soo marna marka riwaayadan waxay leedahay aljaaru asaalix deriska wanaagsan marka deris wanaagsan qofkii hela wanaag fara badan buu helay imaamu xaakim ayaa werinaya biisnaadin saxiix wa saxaxahu sheikh albani raximah llah fi saxiix aljaamic saqiir hadduu markaa xadiidkaana waa waadix kulli axaadiistaana waxay inoo caddaynayaan derisba deriska kale intuu ka wanaag badan yahay oo uga wanaag badan yahay deriskiisa inuu allihii subxaana qaadir ka ahaa agtiisana ka wanaag badan yahay marka noqo ukti fillaah midda ilaahay agtiisa wanaagga badan oo midda khayrka iyo wanaagga deriskeeda u gudbisa xumaantana ka haysata bilcagsi marka jaarka suu oo jaaratu suu qofka waxa weeye xun oo deriska xuni isaguna waa saas oo kale waa bilcagsi marka oo wuxuu noqonayaa qofka ilaahay agta ugu khayr daran oo waxa weye maaragtay deriskii haddii aada xumaysid ilaahay agtiina wanaag waxa weye markaas wanaagii ilaahay agtiisa yaallaba ku cayaar haddaba marka waxaan soo qaadaynaa oo aynu qeyb ka taabanaynaa cuquubada deriska xun oo deriska oo la xumeeyo bal cuquubada iyo dembiga iyo dhibaatada ka ratimaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam maadaama aynu soo marnay horta wanaaggaa faraha badan oo deriskii qofkii deriskiisa wanaajiyey inuu wanaagsan yaho wanaag helayo bal cuquubadana aynu iska ilaalino waxaa ka sugnaatay axaadiis aad iyo aad u fara badan waxaa ugu daran inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam dhaartay oo weliba saddex jeer ku celiyey wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min maxaad umalaynaysaa wakti fillaah nebiga calayhi salaatu wasalaam arrinta uu ku dhaartay oo dhaar ku celceliyey waa arrin aad iyo aad u khatara ma aha arrin sahla markaasaa waxaa lagu yihi qiila waxaa lagu yihi man yaa rasuul allah rasuulka ilaahi waa kaas kaasi waa kee weliba riwaayadaha qaar baa waxay leeyihin khaaba wa khasira kaasi waa hoogayo waa khasaaray rasuulka ilaahi waa kuma qaala wuxuu yidhi aladi laa ya'manu jaaruhu dawaa'iqa waa kan aan deriskiisu aynan ka nabadgelaynin xumaantiisa dawaa'iqu ay shuruuru sharka iyo dhibaatada dawaa'iqu waa jamcu waxa weye maaragtay waa jamcu dawaa'iq ay macnaha waa waxyaalaha dhibaatada sharka mashaakilka aan deriskiisii ka nabadgelaynin deriska xun oo dhibaatada u geysanaya deriskii waxa weye dadkii deriska lahaa muttafaqun caleyh khatar weeye marka gabar walbo muslimada iska ilaali guriga deriskaagaa qashinkaa ku tuurin oo ha hor dhigin oo agtooda ha dhigin oo wax dhibaataah ha u geysanin waad arkaysaa in badan dhaqankeena soomaalida qashin baa lasoo qaadayaa markaasaa deriskii la hor dhigaya ama waddadii ay marayeen bay dhigayaan ama gurigoodiiba ag dhigayaan markaasaa hadhow muran iyo qayla ka bilaabanaysa maxaa keenay waa iimaan la-aan wey nusuustii iyo diintii islaamka wixii ay farayso o dhan bay ku tumanaya laa ya'manu jaaruhu dawaa'iqa dawaa'iqdu waa wax walba oo xumaana iska ilaali marka ukti fillaah inaad waxa weye deriskaaga dhibaato u geysatid walow gaalaba ha noqdeene iska ilaali riwaayad kale waxay leedahay laa yadkhulu ljannata jannada ma gelayo man laa ya'manu jaaruhu dawaa'iqa jannada ilaahay ma gelaya riwaayadda imaamu muslim baa la haysa laa yadkhulu ljanna horaan usoo cadaynay ay laa yadkhuluhaa ibtidaa'an haddii una xalaashan horay kama gelaya jannada man laa ya'manu qof aynan ka ammaan helin oo ka nabadgelin jaaruhu deriskiisii bawaa'iqahu wixiisii xumaanta ahaa haddaba marka arrintaasi waa arrin aada iyo aada u khatara gabadha muslimadda oo diintaa fahmaysa rag iyo dumarba waxaa looga baahan yahay inay waxa weeye deriskooda wanaag u sameeyaan xumaantana ka haystaan marka mar walba waxaan u leenahay gabadha muslimadda dumarka ayaa arrintan aad iyo aad loo baahan yahay inay aad iyo aad ugu baraarugaan oo waxa weeye ay aada u fiiriyaan waayo iyaga ayaa dhibaatada derisku badanaa ka bilaabata ilmihii baa wada cayaaraya mashaakil baa imaanaya xumaan baa markaas arrintu isku bedelaysaa waa in arrintaa layska layska ilaaliyo waa khatar marka waxaa kaloo sugnaatay nin xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam nin baa nebiga usoo dacwooday oo wixii rasuulka ilaahay deriskaygaa dhiba oo dhibaato igu geystay markuu dhowr jeer uga soo dacwooday oo ninkii sabri waayey ayuu wuxuu yidhi alaabtaadoo dhan banaanka waddada soo dhig dariiquu soo dhig markaasaa dadkii soo mareen markaasaa le war maxaa kugu dhacay ninkaasaa deriskaygii baa dhiboo saasuu i yeelay oo nebigaasaa i amray ummadii oo dhan baa markaa ninkii habaartay waayo qof walba oo soo mara oo arka inuu qofkaasi siduu deriska u dhibayo waa habaaraya haddaba marka ha noqonin ukhtii fillaah tan waxa weeye ummaddu habaaraan oo derisku habaaraan oo xumaantiisa ka nabadgeli waayaan waxaa kaloo aada iyo aada usii khatara deriska oo la xumeeyaa camalkaaga oo dhan buu baabi'inaya deriska oo la xumeeyo camalkii oo dhan buu baabi'inaya maxaa arrintaa u daliilay inuu camalkii baabiinayo oo qofkii khasaaro iyo hoog ku dhacayo waxaa sugnaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam qiila lahu waxaa lagu yidhi yaa rasuul allah rasuulki ilaahayow saxaabadii qeyb ka mid aha nebiga u sheegay inna fulaanata gabadha heble la yidhaahdo taquumu lleyla salaatu leylkay tukataa wa tasuumu nahaara maalintii bay soontaa ay soon sunno ah salaatuleylkii oo sunna'ana way badinaysaa soonkii oo sunna'ana way badinaysaa bacda alfariida markay waajibaadkii gudatay ayay faraa'id waxay ku daraysaa sunan fara badan wa tafcalu wa tafcalu wanaag badan bay samaysaa wa tasadaqu wayna sadaqaysatahay oo saqad sadaqada aad bay u bixisaayo waa deeqsiyad aad bay deeqsiyad u tahay laakiin acmaashaa la sheegay oo wanaagga badan oo waxa weeye kulli nusuusta markii loo bandhigo jannada meelaha ugu sarreeya lagu galo soonka salaatuleyl waxa weeye assoonkii xadiisulqudsiga uu ilaahay ku yidhi lama garanayo soonka ajarka laga helayo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu yihi xadiidkii qofka bilow amniga ee acmaasha uu samaynayo waa loo laban laabayaa toban jeer ilaa toddoba boqol oo jeer ila sown buu yidhi ilaahay fa inahu lii waana ajzii bi aniga ayaa iskale aniga ayaa ka abaalmarinaya isaga lama garanayo haye soonkii marka wanaagga ahaa oo fadaaishiisa iyo wanaaggiisa ay ka mid ahayd baab rayaan albaabka ay ka geli doonaan dadka soonka badiya oo waxa weeye maaragtay aynan naarba indha saaraynin maxaa gabadhaan hooga ku dhacay bal marka u fiirso salaatuleylkii sidoo kale sadaqadii faraha badnayd oo sadaqadii uu nebigu yihi tudfiu hadaba rabbi ilaahay caradiisay baabi'isaa u fiirsa marka waxay yidhaahdeenoo ugu dambaysiiyeen markay intaa sheegeen wa tu'dii jaara jiiraanaha bilisaaniha carabkeeda ayay waxay ku dhibtaa deriskeeda gabadhaa wanaaggaas oo dhan bay leedahay oo wanaag badan bay samaysaa laakiin deriskay dhibtaa fa qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yihi laa khayra fiiha khayrba agteeda taasi ma yaallo wax khayra male hiya min ahli nnaar waana ahlu naar oo naar bay gelaysaa subxaana allah waa arrin aada iyo aad qofka muslimkaa qalbigiisa aad iyo aada u dilaacinaysa waayo qofka wanaaggaas oo dhan samaynaya oo rajaynaya inuu janno ku galo waxa camalkiisii oo dhan baabi'iyey oo naar u jiiday waa carabkeedii sidaa daraaddeed baa nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii dheeraa oo mucaad ibni jabal markuu yidhi dullinii calaa camalin yudkhilnii aljanna itus camal aan jannada ku galo xadiidkii dheeraa oo waxa weye wax walba uu nebigu uga sheekeeyey oo kulli u sheegay aakhirkiisa waxa uu ku yidhi alaa adulluka miyaanan kutusaynin bimalaaki daalika kulli war arrintaasoo dhan kii isku hananayay oo waxa weeye kulli ay ka farcamayeen ma ku tusaa haa buu yihi rasuulka ilaahayow markaasuu nebigu carabkiisa qabtay kufa calayka haada buu yidhi iska qabatan riwaayadaha qaarkood waxay leeyihin amsik calayka haada war kan iska qabo haddaba markaa mucaad ibnu jabal markaasu wuxuu yihi rasuulka ilaahay o manaloo qabanayaa waxaan ku hadlayno sakiinatka umuka buu yihi yaa mucaad hooyadaa kaa gablantay waa kelimad habaara laakiin aan habaar loola jeedin oo isticmaalkeedii batay wa hal yakubu annaas dadka ma waxaa loogu tuuraa naarta calaa manaakhirihim oo calaa wujuuhihim ilaa xasaa'idu alsinatihim carabkaan haddaadan iska qaban qof yo muslimkaa ogow inuu naar ku dhaxalsiinayo haddaba gabadhaa marka saxaabiyadda ahayd oo nebiga calayhi salaatu wasalaam rumaysay oo wanaaggaasoo dhan la timid waxaa ku dhacday inuu nebigu yidhi wax khayra male naar bayna gelaysaa liajli carabkeeda inay dariskeedii ka nabadgelin weyday haddaba gabar walbay ogow oo ku ku talagal haddaad deriska carabkaaga ku dhigtid inaad waxa weeye hoog kuu dambeeyo ilaa inaad ka toobad keentid mooye haddaba hala toobad keena akhawaati fillaah oo ilaahaya loo soo noqdo u fiirsada bilcagsi waxay yidhaahdeen rasuulkii ilaahayow gabadha heblo la yidhaahdo sidoo kale salaadeeday tukataa faraa-iddeeday la timaadaa soonkeeda waajibkaana way soontaa wax kaloo sunaa iyo wanaag kale uma ay sheegin laakiin oo macnaha wax yaroo sadaqaana waxay yidhahdeen tusalli lmaktuubaat wa tasadaqu waxayna sadaqaysataa biahwaar ahwaarku waa caanaha la fariisiiyo oo markaa inta la adkeeyo waxa weye maaragtay la fariisiyo wey jamcu fawr wey intaa yar un bay samaysaa laakin walaa tu'dii axadan qof ay carabkeeda ku dhibta ma jiro oo carabkeeda laga nabad galaa fa qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi hiya min ahli ljanna waa ahluljanna wey intaa yaroo camalkaaho ay samaysay ayay janno ku gelaysaa camalkaa yarkaa ayay janno ku tegaysaa maadaama carabkeedii laga nabad galay xadiidkan waa xadiid saxiixa imaam albukhaari baa ku warinaya fi ladab almufrad wa saxaxahu sheekh albani raximah llah fi ladab almufrad ayuu ku saxiixiyey waa xadiid saxiixa haddaba halkaa waxaa waadix inooga noqo inooga noqotay oo inoo caddaatay inin inan haddii qofku uu deriskiisa dhibo inuu ku dhacayo khasaare xoog leh oo marka qofkii ma gaaloobayo oo diintii kama bixin hiya min ahli naar marka la yidhi ay macnaha camal naar lagu galay la timid oo naar bay ku gelaysaa laakiin qofkii ma gaaloobin oo qofkii waa muslim ee waxa weye maaragtay yaan loo qaadanin in lagu gaaloobayo arrinta haddaba markaa ay laakiin camalkeedii jannada ay ku tegi lahayd waxaa burburinaya carabkaa xun waayo sababtu maxay tahay xadiid kale arrintan waadix kaaga dhigay ood ku fahmaysaa waa xadiidkii muflis nebigu wuxuu yidhi saxaabada intuu la hadlay atadruuna ma lmuflis qofka faqriga aan waxba haysan muflis waxaa la yidhahdaa qofka aan waxba haysan markaasu waxay dhaha rasuulka ilaahi almuflisu fiina man laa dirhama lahu walaa dinaar walaa mataac waa midka aan dinaar iyo dirham iyo waxba haysan xoolo lahayn markaasuu nebigu wuxuu yidhi almuflisu fi ummati ummadayda qofka cayrtaa waxa weeye mid aakhira imaanaya oo la imaanaya xo acmaal fara badan salaad soon sadaqo xaj wanaag buuro oo kale buu la imaanaya markaasuu imaanayaa waqad shatama haada qofkaan wuu caayay oo ka waa dilay oo ka waxbuu ka sheegay oo ka waa xantay carabkiisiibuu isku baabiyeeyey gacantiisii markaasaa waxa weeye ilay aakhiro lacag la kala qaadan mayee acmaashiisii saalixayd baa la siinaya intii uu dulmiyey markii acmaashiisii saalixayd dhammaadaan oo wax uu isku furto waayo ayaa waxaa laga soo qaadayaa xumaantoodii isagaa dusha laga saaraya fa durixa ila fi nnaar naarta ayaa lagu ridaya markaas haddaba markay gabadhaan acmaasheedii saalixa ahayd cidlo mari mayaan laakiin dadkii ay dhibaysay baa aakhiro qaadanaya markaasay cidlo kusoo dhacaysa hala iska ilaaliyo marka inuu qofku waxa weeye carabkiisa u waxa weye isku dhibo carabku waa khatar wey waa tii nebiga markii la weydiiyey calayhi salaatu wassalaam akharu maa yudkilu annaar naarta waxa ugu badan oo lagu galo nebigu wuxuu yihi alfamu walfarju carabka iyo waxa weye farjiga ay macnaha carabkana dadkiibaa lagu dhibaya farjigana dee zina lagu dhacaya labadaa qofka ka nabad gala aakhiro waa guulaystay ee waxa waya la iska ilaaliyo waxaa kaloo khatara oo nebigu inoo sheegay awalu awalu khasmayni yowma alqiyaama jaaraani labada ugu horeysa oo aakhiro doodi doonta oo dooda lagu bilaabayo oo bilow aamniga doodi doona aa laba deris isku ahaa waa deriska deriskaa loogu horumarinayaa dooda aad iyo aad arrintaan isoo ilaalina waa xadiis xasana imaamu axmed iyo dabaraani baa werinaya oo sheikh albani raximahullah xasan buu ka dhigayaa fi saxiix aljaamic way haddaba arrintaa waa inaynu iska ilaalinaa oo aad iyo aad aynu waxa weye maaragtay deriska wixii wanaaga oo aynu tari karno sidaa nebigu inagu booriyey wixii wanaaga oo aynu tari karnona aan tarno wixii xumaanana aan ka haysano aynuna ogaanana derisku inuu yahay midka waxa weye maaragtay dee xaq uu inagu leeyahay uu yahay in waxa weye xaqiisa loo guto waaya waxaa qodobka tubnaad waxaan kusoo qaadaynaa qofka muslimkaa deriskiisa inuu waxa weeye wanaag u gudbinayo oo wixii uu tari kara taraya albaabkana uuna ka xiranaynin waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxa u leeyahay xadiis saxiixa ayaa nebigu wuxuu ku leeyahay kam min jaarin mutacalliqin mutacalliqin bijaarihi yowma alqiyaama yaquulu wuxuu odhanayaa yaa rabbi haada aklaqa baabahu duni famanaca macruufahu waa xadiis khatara wey meeqa ayaa deris maalinta qiyaamaha isqabsanaysa oo doodeysa oo odhanaya deriskii baa wuxuu odhanayaa ilaahayow kani albaabku iga xirtay anoo baahan oo dhibaataysan buu albaabka iga xirtay oo wanaag buu ikari waayey anoo u baahan waa xadiid xasana oo adab lmufrad uu xasan kaga dhigayo sheikh albani raximahullah haddaba markaa inta aan aakhire la gaarin ukhti filah oo deriskaagu uuna ku dacweyn haddeer wixii aad tari karti tar oo waxa weeye ku dadaal waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacdaa qofka mu'minkaa qofka kale oo mu'minkaa waxay isku yihiin sida dhismaha oo kale midba midka kalau adkaynaya dhagaxa markii dhagax la dul saaro dhagaxa kalau adkeeya marka waxaa la rabaa qofkan miskiinkaa oo deriska kula ah xoolaha ilaahay adiga ku siiyey wanaagga ilaahay ku siiyey inaad wax ka gaarsiisid mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim ka mathali ljasad alwaaxid ayuu yihi nebigu dadka mu'miniintaa tusaalahooda waxa weeye jacaylkay isku qabaan naxariistay isku naxariisanayaan say isugu turayaan hal qof baad moodaa ida ishtakaa minhu cudwan tadaacaa saa'iru ljasadi bisahri waalxumaa haddii hal xumin a caawa ay ku xanuunto waxaad og tahay inaadan seexanaynin gacantu hadday ku xanuunto odhanaysid gacantu aa iska xanuuntee intayda kalaa seexanaya may kaarkii waa ku wada qabanaya waxaa la rabaa marka qofka mu'minkaa markay dhibaata hayso oo deriskaaga inaad ama deris bayuuba noqonba inaad dhibaatadiisa iyo mashaakilka haysta adigana ka danqatid haddaadan wax kala tari karin aad u ducaysid oo ilaahay u beridid rabbigii subxaana qaadirka ahaa inuu ka dulqaado dhibaatada iyo mashaakilka iyo faqriga haysta way aynu aad iyo aada ugu dadaalno markaa inaynu arrintaa ku dadaalno waxaynu kaloo markaa ugu dambayntii aan kusoo gebagabaynaynaa haddii qof gabaryaa muslimadda okhtii fillah haddii ay ila lagugu imtixaamo deris xun oo deriskii kugu ximaado adiguna ha la mid noqonin ee u sabir sabir baa la rabaa sabir ayaa loo baahan yahay waayo xadiis baa waxaa sugnaaday abu derri uu warinayo inuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ina allaha caza wajalla yuxibu halaata wa yubqidu halaata saddex ilaahay waa jecel yahay saddexna ilaahay waa neceb yahay saddexda ilaahay uu jecel yahay waxaa ka mid a qof deriskiisii ku xumaaday deriskiisii qof uu ku xumaaday rajulun kaana lahu jaarun jaaru su yu'diihi qof waxa weeye deris xun leh oo deriskii dhibayo nin iyo naagba kuu doona ha noqdo fa sabara calaa adaahu u sabray dhibaatadiisii xataa yakfiihu llahu ilaahay ilaa uu kaga filaaday iyaahu bixayaatin aw mowtin qofkii haddii uu nool yahay adu calaa kulli xaal ilaa ilaahay dhibtiisii ku dhaafiyo inaa u sabirtid baa la rabaa xadiidkaana waa xadiis saxiixa imaamu axmed iyaa werinaya dabaraani sida sheikha albani ku cadaynaya fi saxiix iljaamic uu ku saxiixinaya walhaytami fi mujmac zawaa'id ayuu ku saxiixinaya haddaba arrintaana waxay noo caddaysay diinta islaamku mataqaana aargudasho iyo qofkaana dhibaatadu ii geystaan u geysanaya ma taqaano ee waxay taqaanaa diinta islaamku wanaag qofka uu samee wanaag haddii uu kuu sameeyana u shukri naqo alxamdu lilah dheh haddii uu xumaan kuu sameeyo u sabir ee xumaan ha u samayne adigu u sabir oo waxa weye dhibaato ha u geysani man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falaa yu'di jaara deriskiisa yuuna dhibin haddaba marka deriskii hadday adigu ku dhibaanna dhibtii u sabir haddaba ugu dambayntii arrintaa nusuustaa faraha badan adiladaas iyo dardaarankaa nebiga calayhi salaatu wasalaam in badan in la dardaarmay labaynu ugu qaybsamayna amaa qofkii deriskiisa dhibaya oo deriskiisa dhibaato u geysanayey nusuustaa inuu ku waansamaa la rabaa oo rabbigii subxaana qaadirkaa u toobad keeno oo maanta laga bilaabo wixii horay uga tegey uu ka toobad keeno wanaagna ku bedelo amaa qofkii awal wanaag u samayn jiray deriskiisa oo waxa weye maaragtay ilaahay waaji waafajiyey falyaxmad illah ilaahay ha ku xamdiyo meeshaanaa ka sii wado hana ogaado allihii subxaana qaadirka ahaa inuunan camalkiisa ka dayacaynin oo waxa weeye ajar iyo wanaag ilaahay ka siinayo waayo allihii subxaana qaadirkaa baa yidhi faman yacmal mithqaala daratin khayran yara qofkii wax yar oo wanaaga sameeya aakhira wuu helayaa oo rabbigii subxaana qaadirka ahaa ayaa ka abaalmarinaya intaa ayaan kusoo gebagabaynayaa wax alla wixii aan khaldana ilaahay baan uga toobad keenayaa ilaahay rasuulkuna beri bay ka yihiin wax alla wixii aan saxayna ilaahay baan ku mahadinayaa rabbigii iwaafajiyey wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin